xilligan oo lagu jiro qabow aad u daran ayaa saameyn xoog leh waxa uu ku yeelatay dadka barakacyaasha ee degan guryaha ka samaysan jiingadaha iyo weliba karaatiinta kuwaasoo ka cabanaya qabow daran ee magaalada ka jira iyagoona sheegay in qabowgan dabeesha wata uu waxyeelo u geystay caafimaadkooda sida carruurta iyo weliba waayeelka sahre cusmaan axmed oo ka mid ah kuwa degan kaamamka barakacyaasha oo aan kula kulmay gurigeeda oo ka samaysnaa jiingada duug ah iyo weliba jawaano haysatana sagaal carruura waxay ii sheegtay in qabowgan jira uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda gaar ahaan carruurta oo intooda badan la ildaran cudurrada hargabka malaariyada iyo naqaska weliba hurdo la-aan ayay sheegtay taasoo sababtay inaysan haysan waxay kaga gambadaan ama ay huwadaan sida bustayaal iyo weliba go-yaal kuleelka aan soo marnana aad buu horta u roonaa laakiin sida kuleelka loogu adkeysan karo qabow looguma adkeysan karo baryahan aad qabow aad ayaa jira ilmihii hergab baa haya maxaan ku kaneeca fara badan baa soo saaciday maxaa la leeyahay dhaxantii ilmihii baati waxba kama tanaya baati kastaaba bihi keenaya qabow ah qabow sita ilmihii qabow daran bay dareemayaan maxaan haddana jiingad baan degannahay jiingadana waa iska dareemi kartaa inay qabow celin karin ay qabow soo sii deynayso habeenka horta cunug soo ujiifo soo saaya wuxuu leeyahay qabow baayahaaya waa qarqaraya cunugi waa jaraynaya kusoo kacaysaa maradii aa usaaraysa madax kama tarayso busana waa gadan karna anaga xaalkan ilaah baa og oo saasan xaaladeeda waa iska sii adkaanaysaa sida hadda aan dareemayno dhaqdhaqaaqeeda hore sida hore aad bay uga sii liidataa imise ciyaala kuu jooga sagaal ciyaal baa ii joog wallaahi isbedel aad baan dareemeynaa qabow aad aan dareemaya qabow aan arki jirin maba ahanba qabow aad mukeef camal baa dhacaya jiingadana maba lagu jiri karo haddii xilligii la gaaro marka weysadaa dhibna waa ah weysadii yaaba dhibna waa biyaha la cabiya barafart iska daaba ma sheega ma leh biyihii jirgaan bay ku jiraan qabowi baa ku dhacaya
maxamed cabdikariin oo ka mid ah waalidiinta mid ka mid a kaamamka barakacyaasha boosaaso ayaa ii sheegay in qabowgan uu yahay qabow daran isagoona sheegay in bulshada deegaanka aysan la mid ahayn dadka barakacyaasha ah waxaana uu fariin u diray maamulka puntland aad bay saameyn weyn noogu yeelata haddaan nahay kaamamka barakacyaasha ah aad jiingadaan deg dadka ay degan yihiin marka waxaa dhacday jiingadii qabowgii iyadoaba soo qabanaysaba cuub waxaad leedahay matalaaga buu qofku ku jiraa soo dhamma saasuu u gariirahay ma garat daahiyadii guriga ku xirnaa waxaan waxaan u isticmaalnaa hadda bustiya ahaan baan u isticmaalnaa marka waxaan u baaqaynaa marka dadkaas ciddii wax tari ka dhah inay wax tarto oo qabowgaas sida wax ujaakada mise bastooyin iyo mise wax un dadka loogu gargaaro aniga soo jeedin lahaa insha allah wallaahi niyo waxaan dhihi lahaa dadka dadka dadka isku mid ma aha dadka deegaanka ah waxay heli karaan jaakado iyo waxaasay heli karaan dadka laakiin dadkan barakacyaasha ah ilmahooda buumii garan bay iska yeelita ayagoo dhan waaba gubteenba waxay noqdeen dad madmadoow hadda aragto qalofta waa ka naxaysa aan ku yidhi midda kale qabowgaas dartiis waayo biyaba ciyaalkii laguma shubo markaasa waxaan ku yidhi aad bay ciyaalkii o dhan waxay noqdeenba ciyaal oo madmadoow wallaahi aad ba arrintaasayda ay aad i welwelgelisaa haddaan awooddeeda leedahay dadka macnaha jaakadaha seem seem baa ka dhigi lahaa marka dee waxaan dhihi lahaa hay-adaha hay-adaha samafalka waxaan dhihi lahaa arrintaasayda ciyaalkaas ha soo fiiriyeen oo ciyaalkaas sida jaakada iyo bustayaal iyo dadka hala siiyo calayta dhinaca kale sahre cismaan ayaa sheegtay in qabowgan daran ee ka jira boosaaso uu ugu daran yahay xanuunka malaariyada oo saameyn ku yeeshay dadka barakacyaasha ah gaar ahaan carruurta iyadoona xanuunkaasi ku sifaysay mid dilaa ah haddii aan la helin gargaar deg deg ah waxaan tanaynaa bustooyin helno inaan jaakada ilmaha u helno aan gashano mar kaneeca aan helno ilmaha aan xirano oo kaneecada aan ka xirano kaneecada nafskeeda waa cudur aan la ogaa oo dilaa ah cudur oon la ogaan karin waa xaaladiis oo dilaa xunun waaye oo loo dhimanayo marka kaneeca iska jirta oo qabow waa jira qabowba aanaa jira ilmihii ma dul qaadan karaan marka meesha luga ilmaha wuxuu leeyahay ahas biyo kuma taabsiin kartid biyo haddaa ka celisidna lima yaroo garguuna taa biyo kama celi karta qof xamaalinaysaa tahay biyihii oo gala caawa jarayna cunugi herga baa kusoo soo hujahaya aad buu xun yahay isbedelka cimilada kuleelkii qabowgii saa'id ba looma adkeysan karo aniga kulli waa u dulqaadan waayo ahaanteyda isku soo wada duuba dabeesha loo yaqaano wajiinaha ayaa wadata qabow aad u daran oo si isku mida looga dareemayo magaalada boosaaso iyadoo arrintan ay si gaaran ah saameyn ay ugu yeelatay dadka shacabka ah ee degan guryaha ka samaysan jiingadaha teendooyinka ee barakacyaasha yuus maxamuud v o a boosaaso